labaatankii bishii koowaad siddeetankii ayaa waxaa soo baxday hees kale oo la yidhaahdo ninba garashadii dood oo ay sheekadu nagu soo gaartay inuu tiriyey nin la yidhaahdo faarax axmed cali wuxuu leeyahay deelayda curatee danankeedu baahiyo darmaanteed abwaanadu xaqa daajiyeenee run ku soo durduureen daabaddaasi mudankaa markii lagu durduriyee dusha la isfal saaree doolaalo loo qoray baa dareen imidayoo xalantan ku deexda oo dihin aan tuhnaayaan ku haaneeday dicilkoo tixdan daadah socotaa tixdan daadah socotaa dararteedii koowaad dambarkeedii weeyaan waa jiirta dalabkiiyo dayr waa la meeshaa degal waa la oodaa dabuub waa la koobaa anna durugsan maayee shaxdan la isu doogdhabay la isdaaray suulkee nimbe og nimbe uugo door biday dad ban laba kuraashiyo dabran oo dhan baan degay aan daganta qaadoo dakan qabaha naaxiyo dooxatadu ha fiigtee digdeh deelki oo culus sida dalabka ha u dhaco waa jiirto dalabkiyo danyar iyo sagoor iyo daacaday ku soo duruq deelley waxay tirid maansada dirkeedii kala niir dilaaco kii dowga seeguyo laba midisi baaqiyo abkay gabay dilaaliyadu weligood ha soo diideen daajihinta daajihinta maansada nimbe siduu u doogdabo taariikhdeeduu galay waa daabac ugu yaal maxaan uga dan leeyahay gudadii abwaanada mimbarkii dalaysnaa lagu daahay sharafkiyo magacuna ku daysaa madanaystayaashii khasanaha la buujiyey hiil ula dalsadayee runta aan ka daalayn iyo dabintiboodyadii dabcin waayey baa faray afartaasu waa daray miradda esan soo go'ay danyar iyo sabooliga waa daacad maalkeed marna yaan la daayicin deeblaha mareegtala dib ayay u gacangelis waa tiirta dalabkiyo deelle waxay tihi nimba garashadii dood nimba dabaqadii hadhay carabkoo la